dhinaca kalena dadweynaha etoobiya ayaa soo dhoweeyay booqashada taariikhiga ee madaxweyne obama uu ku tegay etoobiya isagoo noqonaya madaxweynihii ugu horreeyey ee maraykana oo isaga oo xilka haya adis ababa markaasi oo xarun oo ah ururka midooda africa booqda xuseen bare ayaa waxa uu ka wareystay boqor cali cumar allaale oo ka mid a odayaasha dhaqanka soomaalida etoobiya horena xildhibaan uga ahaa baarlamaanka federaalk etoobiya booqashadu si fiican bay u dhacday soo dhaweynta si fiican baan usoo dhaweynay waanan sugaynay wax dhibihina ma jiraan waanan ku faraxnay mas-uuliin iyo heer qaran si walba waa loo soo dhaweeyey oo oo walaaltinimada jacayla oo naga dhexeeya laba wadano wadan laba wadano oo xiriir fiican ka dhexeeya maadaama ay yihiin gelina waan sugaynay waanan soo dhaweynay jawguna si fiican buu dhacaya waa tahay obama waa madaxweynihii ugu horreeyey ee maraykana ee teega dalka etoobiya intay taariikh u qorayaan intii naga weyneyd iyo intaan soo gaadhnay iyo intaanan soo gaadhinba madaxweynihii ugu horreeye maraykanka maadaama uu yahay oo yimaada etoobiya taariikhda loo ah una ah dalka etoobiya si diiran baan usoo dhaweynay moralka iyaguna aad buu u sarreeya maxay tahay faa'iidada ugu jirta labada dal booqashadan waxay ugu tahay dalka u weyn adduunka maadaama dalalka u weyn adduunka allaa weyna ka mid yahay weligeedna ayna dhicin inuu madaxweyne soo booqdo dalka balse xidhiir dheer oo weligiiba soo jiraana oo imaka marba marka dambe kasii fiican imaka usii fiican tahay maadaama ay jirto dee waa laba wadan oo dhaqaale oo xag ganacsi xag siyaasadeed xag kastaba dee xidhiir dheer oo ballaalan oon lasoo koobi karayin dee naga dhexeeya maadaama ay tahay sidaa daraaddeed uma arkayno ama wadano kale ama sidii kuwa kale waa wax cusub oona weli dhicin oo dhacday olaan wax cusub oo dhacay qofku uu ku farxayaa moogta sidaynu ka warqabno arrimaha laga wada hadlay waxaa ka mid a horumarinta dhaqaalaha horumarinta dhaqaalaha sida ganacsiga sida ugaarsiinta waxa laga hadlay waa horumarin dhaqaale si aan u ognahay inta laga qarsoon ma garan karo laakiin intaan ogahay xaruntii africa ee u weyneyd maadaama uu la xidhiiraya xaruntii africa u weyn halkan ay ka saldhigeedii yahay africa meeshii laga hadaya xafiisyadeeda ay ka furantay ayta madaxdeeda joogta ay tahay madaxdaasoo dhan iyo africa dhaqaalahoogana oo sare u socota annaguna dhaqaalaha etoobiya maanta waa dhaqaalo sibir ku socda sare u socda waxaasaa laga wada hadlaya sidee baa etoobiya uga faa'iidaysan kartaa si fiican baan uga faa'iidaysanayna xagga ganacsiga xagga etoobiya etoobiya keliyadood maahayna maadaama caasimadii africa u citidii africa u weyneyd maanta annagu aan centerka aan kulaalnay ta kale labaadna xafiiskii weynaa africa laga hadayo halkan ku yaalo sidaa daraaddeed ganacsigeeduna uu sare u socdo waxaan ka filayna si fiican oo xagga dhaqaalaha horumarinta inaan wax heer aan ka gaadhno wada shaqaynta oo joogta ah oo hamiyaan leenahay moogta amnigana waan leenahay moogta iyo ganacsiba moogta kaasi waxau ahaa boqor cali cumar allaale oo ka mida odayaasha dhaqanka soomaalida etoobiya horena xildhibaan uga ahaa baarlamaanka federaalk etoobiya oo u waramayey xuseen bare aadan